assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu subax wanaagsan halkan waa dalsan kusoo dhawaada warka subaxnimo qodobada saaka ugu waaweynna waxaa ka mid ah shirka golaha waatashii qaran ee looga hadlayo arrimaha doorashooyinka iyo xaluhelidda qaladaad ka jira oo la filayo inuu galo maalintiisa saddexaad wakiilka gaarka ee qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha soomaaliya james wan oo sheegay inay jiraan qaladaad badan oo ka naha doorashada xildhibaanada taliya ku-xigeenkii hore ee nisa oo sharaxaad dheeri ah ka bixiyey sababta soo dejisay shirka madasha watashii qaran dowladaha soomaaliya iyo fiinland oo kawada hadlay xoojinta xiriirka labada dal guddiga gurmadka abaaraha gobolka mudug oo diray qeeladhaan ku wajahan baaxadda abaarta ka jirta gobolka mudug wararka dibaddana waxaa ugu waaweyn wasiirka arrimaha dibadda shiinaha oo booqasho rasmi ah ku tegay dalka eritrea
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey shirkadda isgaarsiinta ee somtel shirkadda isgaarsiinta somtel waxa ay kuu keentay adeega trie g iyo for g internet ku dooro xawaaro sare iyo qiimo jaban adeega trie g iyo for g balas ee shirkadda isgaarsiinta ee somtel sido waa wehelkaaga goor kasta iyo goob kasta
waa subaxnimo arbaca taariikhdan waxay ku beegan tahay shanta bisha koowaad ee january sanadka laba kun laba iyo labaatan waxaad kusoo dhawaataan qodobadii aan soo dulmarnay oo dhammaystiran waxaanu ku bilaabanay saaxiibyaal shirka golaha waatashi qaran ee loogu arinsanayo xal uhilidda doorashada iyo qaladaadka ka jira sidii loo sixi lahaa ayaa la filayaa inuu maanta galo maalintii saddexaad kadib markii shalay iyo maalintii ku horreysaba looga hadlay dhinacyada wariyeene xuseen washington ayaa wararka ugu dambeeyey inoo eegaya
shirka golaha wadatashiga qaran ee ka socda magaalada muqdisho ee caasimadda dalka ayaa maanta arbacaah waxaa lagu wadaa inuu galo maalintii saddexaad oo xiriir ah kaas oo ay ka qayb galayaan ra-iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta maxamed xuseen rooble madaxda shanta dowlad goboleed jubbaland koonfur galbeed hirshabeelle puntland iyo galmudug iyo sidoo kale guddoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho cumar maxamuud maxamed cumar filish shirka ayaa waxaa diiradda lagu saarayaa dardargelinta doorashooyinka dalka hufnaanta waasixitaanka waxyaabihii ka qaldamay doorashada arrimaha amniga iyo jaangoonta xilliga lasoo gabagabeynayo doorashada golaha shacabka baarlamaanka koo iyo tobnaad ee dowladda federaalka oo muhiim u ah qabsoomidda doorashada madaxweynaha dalka madaxda golaha wadatashiga qaran ayaa maalintii shal ahayd kulamo la yeeshay wakiilada beesha caalamka ee soomaaliya iyo midowda musharaxiinta madaxtinimada u taagan soomaaliya iyagoona kala hadlay dardargelinta doorashooyinka iyagoona ka dhageystay talooyin ku aadan hufnaanta doorashooyinka dalka madaxda ayaa sidoo kale waxa ay talooyin ku aadan arrimaha doorashada ay ka dhageysteen ururada bulshada rayidka iyo sidoo kale qeybaha kala duwan ee bulshada oo ay ku jiraan midowda musharaxiinta waxaana ay talooyinkaas intooda badan ay ahaayeen kuwo ku aadan dardargelinta doorashooyinka dalka ka dhacaya golaha wadatashiga qaran ayaa maanta oo arbacaha si aanba qaadi doonaa doodo kala duwan oo ay ka yeelanayaan ajandayaasha horyaalla shirkooda oo ay ugu wen yihiin arrimaha amniga dalka iyo jaangoonta xilliga lasoo gabagabeynayo doorashada golaha shacabka baarlamaanka kow iyo tobnaad oo u muuqata mid ku bilaabatay cagajid fara badan iyadoona kuraas qaar la doortay ay yihiin kuwa haatan ay muranno ay ka taagan yihiin qaarkood waxaa xusid mudan in midowda mushar waa golaha wadatashiga qaran ay sidoo kale dood adag ka yeelan doonaan sidii ay meesha looga saari lahaa khilaafyo ka dhashay kuraasta qaar ee doorashadooda golaha shacabka ay dhacday midowda musharaxiinta madaxtinimada dalka ayaa waxa ay sheegeen in loo baahan yahay in dib loogu laabto kuraasta qaar ee muranka ay hareeyeen shirka golaha wadatashiga qaran ee ka socda magaalada muqdisho ee caasimada dalka ayaa waxa uu yahay mid isha si weyn ugu hayaan bulshada soomaaliyeed iyo wakiilada beesha caalamka ee loo yaqaano saaxiibada soomaaliya iyagoona waa iyadoona ay si weyn loo wada sugay natiijada kasoo bixi doonta shirkaas oo maanta galaya maalintii saddexaad oo xiriir ah xilli dalka uu ku jiro xaalad cakiran oo siyaasadeed
sanad washington dhinaca kalena wakiilka gaarka ee qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha soomaaliya james wan ayaa sheegay inay taageersan yihiin shirka golaha waatashi qaran oo ka socda muqdisho isaguna tilmaamay master james wan in shirku uu yahay fursad lagu hagaajinayo cabashooyinka laga qabo doorashada golaha shacabka baarlamaanka waxaan garoobsannahay in qaladaad badan oo dhanka habraaca ah lagu arkay doorashada golaha shacabka baarlamaanka ilaa haddana la qabtay waxaan ku boorinayaa buuri golaha watashii qaran in shirkan ay kaga faa'iideysaan sixitaanka ciladda si doorashadu ay u noqoto mid hufan oo markaas ugu kalsoonaan karo ayuu yiri ergeyga gaarka ee xogyaha guud ee qaramada midoobe u qaabilsan arrimaha soomaaliya james swan warkan qoradalka ayaa lagu yidhi golaha watashi qaran waa inay dejiyaan jadwal lagu dhammaystirayo doorashada oo ah mid suuragal oo dhammaanba madaxda dowlad goboleedyada xubnaha dowladda federaalka ay si dhaba ay ugu go-an tahay waxaana sii wadaynaa taageerada golaha watashi qaran si loo dhaqangeliyo heshiisyadii toddobiiy tobankii sebtembar ee laba kun iyo labaatanka iyo toddobiiy tobankii may ilaa laba kun kob iyo labaatan waxaana ugu aragnaa buu yidhi in goluhu yahay miiska iyo awoodda ugu weyn ee dhaqaajinaysa hanaanka doorashada mana taageerino golo kale dhanka kale ergeyga gaarka ee qaramada midoobey ee soomaaliya james wan ayaa sheegay inuu ku faraxsan yahay inuu ka mid noqdo saaxiibada beesha caalamka ee kulanka la yeeshay golaha watashi qaran waxa uuna dhiirigeliyey in golaha ay dejiyaan hil socodka doorashada soomaaliya si loo horumariyo buu yidhi kalsoonida dhammaanba shacabka soomaaliyeed ay ku qab karaan in doorasho hufan oo xalaal ah ay dalka ka dhacdo dhinaca kalena taliya xigeenkii hore ee hay-adda nabad sugidda iyo suldoon qaranka soomaaliya ismaaciil daahir cusmaan ayaa sharaxaad deeriya ka bixiyay sababta soo dejisay shirka madasha watashi qaran oo muqdisho ugu socda madaxda maamul goboleedyada wasaaraha dalka iyo gudoomiyaha gobolka banaadir ayayna markaas ay ku biireen midooda musharaxiinta iyo xubno ka socda golaha markaas aan raadi beesha caalamka ismaaciil daahir cusmaan taliya ku-xigeenkii hore niisa ayaa sheegay in shirkan lagu saxyo qaladaad badan oo ku jira habraaca doorashooyinka iyo in laga saaro guddida ku milmahi ee arrimaha siyaasadda soomaaliya kuwaasoo cabashooyinka ugu badan markaas laga soo gudbiyey ra-iisul gaarwasiye dalson ayuuna sidaas ugu warmay
si weji ka weji ah waa markii ugu horeysay tan iyo bishii oogost sanadkii hore labada kun iyo koob iyo labaatanka taasna waxay markhaati ka tahay in uu jiray isafgaranwaa iyo isfaham darra ka dhex jirtay nolosha naftirkeeda dalkana waxay ahayd in inuu doorasha uu aado maxaan ku yidhahdaa sanad ka hor maxaan ku yidhahdaa labada kun iyo labaatanka lasoo gabagabeeyey bishii februaayo labada kun iyo koob iyo labaatanka taas maysan dhicin waxaa jiitamay doorashadii ayaa jiitantay waxaa bilowday maxaan ku idhahdaa in maaragtay doorashada ay noqoto mid aan dax furnayn boobkeedana uu badan yahay villa soomaaliyana ay inta badan maaragtay gacmogacmaynaysay iyadoo aan ognahay in qof walboos oo muwaadin ah uu xaq u leeyahay inuu wax doorto lana doorto haddana waxaan markaati ka ahayn doorashooyinka dhacay ee aqalka hoose in muwaadiniin soo bugiyey shuruudihii qaatay shahaadooyinkii iyo c i d dii wax walba soo qaatay in loo diiday inay tartamaan oo qofka ay rabto villa soomaaliya lala tartaysiinaya qof marxiisa marka taasaa keentay in maaragtay arrinta ay meesha hadda joogtay ay soo gaarto waxaan rajaynayaa shirkan in lagu saxo qaladaadka ka jira habraaca doorashooyinka ee la rabay inay dalka ka dhacdo labada kun iyo koob iyo labaatanka waxaan rajaynayaa in sida ugu dhaqsaha badan dalka ay doorasho uga dhacdo laakiin ujeeddada ugu weyn ayaa waxay tahay si loo helo kalsoonida shacabka loo helo iyo kalsoonida dadka musharaxiinta intaba waxaan markhaati ka nahay in hay-adihii amniga ay ku milmeen siyaasadda ilamaa la helo lagana saaro hay-adaha amniga laga saaro siyaasadda oo maaragtay lagu sameeyo reform buuxa lagu sameeyo inay adkaan doonto inay dhacdo doorasho xaq ay xalaal ah dadkan ay kalsooni ku qabaan natiijada kasoo baxdana ay noqoto mid wadan ogol ah wuxuu kaga duwan yahay sidaan sheegay habraacyadii lagu heshiiyey seventeen september labada kun iyo labaatanka ayaa waxaa ka yimid qaladaad badan qaladaadkaas oo ah maxaan ku yidhahdaa xulitaankii ergadii soo dooran lahayd doorashooyinka hay-adihii amniga oo si aan caadi ahayn ugu milmay siyaasadii oo loo isticmaalo in maaragtay lagu jajoobo musharaxiinta kale ee maaragtay oo aan si xaq ah oo maaragtay dastuuri aysan u tartami karin mar waxyaabo badan oo waxaa jira maaragtay ka yimid qaladaad ka yimid dowlad goboleedyada iyo madaxtooyada labadaba taasaa keentay in maaragtay meesha hadda la joogo la soo gaaro shirkanna waxaa loo fadhiya wax kala maaha in lagu saxo abraacyadaas qaldamay oo dhan lagu saxo si loo soo celiyo kalsoonidii lagu qabay doorashada natiijada kasoo baxdana ay u noqoto mid wadar ogol ah islamarkaasna ay doorashada ku dhacdo sida ugu dhaqsaha badan
taliya ku-xigeenkii hore ee haddana wasugada isudoon qaranka soomaaliya ismaaciil daahir ayuu kaasi ah saaxiibiya dowladaha soomaaliya iyo fiinland ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka labada dal iyo iskaashiga dheef wadaaga markaas u dhexeeya wariyaheena suleymaan xuseen al cadaala ayaa ka warmay
wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee xukuumadda xilgaarsiinta cabdicasiis cabdisaciid muuse cali ayaa khadka taleefanka wadahadal kula yeeshay dhiggiisa arrimaha dibadda dalka fiinland beeka hafiisto labada wasiir ee arrimaha dibadda dalalka soomaaliya iyo fiinland ayaa waxa ay uga wada hadleen kulankooda arrimo ay ka mid yihiin xoojinta xiriirka iyo iskaashiga dhiifwadaagka ah ee ka dhexeeya labada dal wasiir cabdisiciid muuse cali ayaa uga mahadceliyey dhiggiisa dalka fiinland beeka hafiisto taageerada ay u fidiyeen dowladda federaalk soomaaliya waxayna labada dhinac ay isla karteen tartargelinta xoojinta xiriirka labada dowladood fiinland ayaa ka mid ah dowladaha taageerada siiya dowladda federaalk soomaaliya waxaana ay ka mid yihiin saaxiibada beesha caalamka iyadoona fiinland ay ku nool yihiin soomaali fara badan oo halkaasi degan
mahadsanid guddiga gurmadka abaaraha gobolka mudug ayaa qeelo dhaan ku wajahan baaxadda abaarta ka jirta gobolka mudug aad markaas ugu daray eedaha caalamka si wax looga qabto wariyaheena gaalkacyo maxamed cali ayaa halkaa kasoo diray
gurmadka abaaraha ka jira gobolka mudug ayaa maanta waxay soo saareen qeeladhaan ku wajahan abaarta ka jirta miyiga gobolka mudug taasoo saameyn xoogan ku yeelatay dadka iyo duunyada guddiga ayaa baaqa guud ee qiladhaanta waxay u direen dhammaan wasaaradaha puntland hay-adaha madaxa bannaan ee ka howlgala puntland gaar ahaana gobolka mudug hay-adaha samafalka caalamiga ah guddiga gurmadka deg dega soomaaliya jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool dalka dibaddiisa iyo ganacsatada ku nool dalka gudihiisa ugu horeyn gudoomiyaha gobolka mudug cabdiladiif muuse nuur iyo xubno ka mid ah guddiga ayaa waxay dhankooda baaq guud ay u direen cid kasta oo ka qayb qaadan karta ugurmashada dadka reer guuraaga ah ay saamaysay abaarta ka jirta gobolka mudug halkan dadka taagan waa guddigii gobolka mudug ee guddiga abaaraha ah gurmadka abaaraha ahaa waxaanu baaq u diraynaa cid kasta oo ay qusayso baaqa la akhrin doono oo aan ugu talagalnay abaaraha dalka waxaa ka jira abaar baahsan oo biyola'aan iyo cunno la'aanba ah iyo roobabkii guga oo yaraa iyo kuwii dayrta oo iyagana la waayey meelihii wax ka da'een oo roob ka da'een oo iyadana ay ka dhalatay dhibaato kale oo biyola'aan iyo maxaanku idhaahdaa iskorsaraan badan iyo cunnola'aan ay ka dhalatay iyo laga baqay weliba cudurro inay ka faafaan waxaan rabnaa marka dadka ay qusayso oo dawlad iyo hay-ado iyo ganacsato iyo qurbajoog leh inay u gurmadaan dadkaas walaalahooda oo ku dhibaataysan gobolka mudug dhammaan ummadda soomaaliyeed sida guddoomiyuhu u yidhi waanu baaqaynaa waxaanu u baaqaynaa gurmad dadka walaalahooda muslimkaa in loo gurmado khaas ahaan waxaan mar labaad leenahay qurbajoogta iyo ganacsatada iyo dhammaan qof kasta oo gobolka mudug u dhashay waxaan leenahay hawsha maanta taalla waxa weeye in loo istaago aynoo wada istaagno oo qofka inoo ku yar iyo qofka inoo ku weyn aan u istaagno ardada ugu hoosayso iskuulaadka dhiganaysa iyo madaxda ugu sarraysa inaan hal mar u istaagno oo abaartaa sidayna uga bixi lahayn oo dadkeenna iyo xoolaheenna uga nabadgelin lahayn amase wax ugala hari lahayn abaartaas dhibkeeda inaynu u istaagno insha allah haddaa la yidhaahdo yaan ku baaqaynaa sida guddoomiyuhu yidhi
waxaan walaalayaal idinka codsanaynaa waxa weeye waa wixii aad samayn lahaydeen qof kuwa biyo hal doolar oo aad qof siiso walaalkaaya waxa uu muxuu ahay biyo siin karaa qof kale oo baahan oo meel jiifa walaalayaal waxaan idinka codsanaynaa maanta meel wax lagula kala hara lama joogo meel meel qofna qadeeyo qofna gaajooda ma joogno dadka yagii oo gaajaysan oo ooman oo baahan oo caafimaad darra hayso ayaa daadsan xoolihii adduunku ku tiirsanaa oo dhaqaalaha waddankaoo dhan ku tiirsanaayeen ayaa baaba'ayoo caata la istaagay ayadii aan weli la gaarin muxuu ahaaye jiilaalkii la gaarin in laga qayb qaato arrintan abaaraha oo taagan runtii waxaa ogtihiin sanadkii waa dhammaaday sanadku hadduu dhammaado shirikaadka iyo dadka ilaahay wax siiyey saka iska bixiyaan waxaan isleeyahay waa meesha ugu habboon oo sakada lagu bixin karo la'annahu qof dhimanayaa la noolaynayaa shirikaadka iyo dadka wax haysta iyo qurbajoogta dhammaan waxaan ugu baaqaynaa inay ka qayb qaataan arrinta waddankeenna abaarta ka jirta xaalad khatara waddankeenna ka jirta oo deegaan iyo dadba ah inaynu walaalayaal gurmanno haddaynu dhallinyaro nahay haddaynan waxaysan oo dhallinyarana wax lagu tuhmayna inaynu gargaarka aanu ka qayb qaadanno oo xooggeenna aanu uga faa'iidayno biyodhaamis galno wax aruurin galno shaqooyinka lojistikada xoogga o dhan inaynu qabanno walaalayaal aan intaasaan idinkugu gudamayntiisu duwaha wasaaradda warfaafinta gobolka mudug burhaan maxamed cabdi ayaa warbaahinta waxa uu u akhriyey baaqa qayladhaanta ay direen guddiga gurmadka abaaraha gobolka mudug
akhrinaynaa warmurtiyeedkii qayladhaanta abaarta ka jirta gobolka mudug qayladhaantan waxay ku socotaa wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda puntland dhammaan wasaaradaha iyo hay-adaha madaxa bannaan ee puntland hay-adda masiibooyinka ee gurmadka degdega ee hadma guddiga gurmadka abaaraha ee soomaaliyeed dhammaan hay-adaha samafalka caalamiga ee ka howlgala puntland dhammaan jaaliyadaha dibadda ee puntland iyo kuwa soomaaliyeed ganacsatada bariga afrika ee soomaaliyeed iyo kuwa puntland labadaba ganacsatada gudaha dalka ee soomaaliyeed ujeeddo qayladhaan abaarta ka jirta gobolka mudug dhammaan wasaaradaha hay-adaha madaxa bannaan ee dowladda puntland guddiga gurmadka degdega ee soomaaliyeed hay-adaha saamafalka caalamigaah ee ka howlgala puntland jaaliyadaha dibadda ee soomaaliyeed ganacsatada bariga afrika ee soomaaliyeed iyo kuwa gobolka mudug iyo kuwa puntland intaba ganacsatada gudaha dalka ee qoraalkan qayladhaantahay ku socdo waxaan la socodsiinaynaa in gobolka mudug ay ka jirto abaar baahsan oo ka dhalatay roogabkii dayrta oo la waayey iyo daaqsintii oo gabaabsi noqotay abaartaas oo ka jidha dhammaan degmooyinka uu ka kooban yahay gobolka mudug sidaas daraaddeed dhammaan wasaaradaha iyo hay-adaha madaxa bannaan ee dowladda puntland hay-adaha samafalka caalamiga ee ka howlgala puntland guddiga gurmadka degdeg ah ee soomaaliyeed jaaliyadaha dibadda ee soomaaliyeed ganacsatada bariga afrika ee soomaaliyeed ganacsatada gudaha dalka waxaan u diraynaa qayladhaan degdeg ah in dadka abaartu saamaysay ee gobolka mudug loo soo fidiyo gurmad degdeg ah taas oo saamaysay dadka iyo duunyada maxamed cali dalsan t v gaalkacyo
marka warkaasi halka warkaasi subaxnimo aad kala socotaan waa dalsan muqdisho soomaaliya wararka soomaalida ka baxsanna waxaa ugu waaweyn haddii aanu aadno wasiirka arrimaha dibadda ee dalka shiinaha wan yi ayaa booqasho rasmi ah ku tegay laba maalmood qaadanaysa dalka eritereya fiidnimadii xalay wuxuuna la kulmayaa madaxweynaha dalka eritereya asas afwarki iyagoona markaasi ka wada hadli doona loolanka geeska afrika waa naga intaa warkiis waxnimo aad kala socoteen raadiyaha dalsan magaalada muqdisho ee kheyrkan dhegeysta ah cidduu seego waxay dib uheeli kartaa bog internetka aan ku leenahay radio dalson dot com aad ku mahadsantihiin dhegeysiga iyo la socodka warka subaxnimo
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan talinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa talal hel